wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee somalilan oo garab ka helaysa ciidamada booliiska somalilan ayaa howlgallo lagula dagaalamayo shidida dhuxusha ka bilaabay booley garayoodh cabdalla guuraan ee gobolka daadmareedh isku-duwaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada somalilan ee gobolka daadmareedna cabdiqadar xaaji abakor ayaa ka warbixiyey howlgalkan iyo waxaa looga golleeyahay maanta waxaanu u baxnay howlgal ballaadhan oo ku saabsan ilaalinta deegaanka siiba dhuxusha waxaanu joognaa tuulada geeldidiska iyo cabdilla guran dhexdooda howlgalkaas o aan ku mari doona hadi ilahay ka dhigo tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin geeldidiska cabdilla guran gorayo-ood koorjoog boodhley balli cilmi jameecaadka iyo xaaji diiriya iyo intii kale aanu ku gaari karno howlgalkan oo ah aanu wadno oo ah mid joogto ah oo sida aynu wada ognahayba dhuxulaystada deegaanka aanu kula dagaalanno runtiina sanadkii hore naga dhammaaday ee labada kun iyo labaiy labaatanka aanu ku qabqabannay niman badan oo deegaan baabiiliyaala oo dhuxulayaalah oo ay saddex iyo labaatan ka mid ihi aanu xukunnay kuna jiraan maantadaas jeelka gudihiisa waxaanu uga degaynaa cid kastaoo ku foogan ama ku howlan inay dhibaateeyaan deegaanka inay faraha kala baxaan oo ay ilaaliyaan ama nabadgeliyaan dhibaatada ay ku hayaan deegaanka ka joojiyaan haddii ay joojin waayaan anugu waxanu ballan qaadayna inaanan u turaynin inaannu sidii hore si ka adag baanu ula dagaalami doonno runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaa deegaanada ka damqanaya dhibaatada deegaanka lagu hayo maamulada oo runtii aanay tuulooyinku isku mid ahayn kuwaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siday deegaanka u ilaalinayaan siday uga damqanayaan dhibaatada deegaanka lagu hayo siday noola shaqaynayaan waxaa kaleanu u sheegaynaa cidda kale ee lamida tuulooyinka kale ee aan daacadda u ahayn sidii deegaankaa loo badbaadin lahaa inay ku daydaan kuwan la midka ah ee deegaankooda aan ogolayn in geed laga jaro in la dhibaateeyo in daaqeen laga ooto runtii waxaanu jecel lahay inay ka waantoobaan dadka dhibaatada ku haya deegaankaas haddii ay ka waantoobi waayaan annagu u turi mayno deegaanka qof aan u turan annaguna u turi mayno sharcigaanu marin doonnaa kuwa hore barta ku jira maanu gelin doonnaa